wallaahi doorasho waxa ee taariikhi ah waxa weye awal doorashada federaalka canada waxaa loo tartami jiray saddex boqol iyo sideed kursi laakiin doorashadii tan ka horreysay ilaa hadda populationka dadka canada tiradoodaa badatay marka kuraastii baa lagu daray hadda marka waxaa loo tartamayay saddex boqol iyo soddon iyo sideed kursi oo baarlamaanka federaalka ah oo canada marka si xisbiga dowladda qabsanayo ama ama majority helayo oo oo xukumayo wuxuu u baahan yahay inuu helo boqol iyo toddobaatan iyo iyo hal kursi ka yar wuu ku samayn karaa dowladd lakiin markaas barnaamijkiisa waxay isku haleynaayaan xisbiyada kale laakiin haddii boqol iyo toddobaatan iyo kow kursi a haysatid barnaamijkaaga waa wadi kartaa adoonan cod uga baahnayn xisbiyada kale waa gartay marka maxay kaaga dhigan tahay marka inaad ku guulaysatay runtii ay ku guulaysteen xisbiga aniga aan ka mid ahay oo ah xisbiga liberalka oo canada waxaana ahayd doorasho taariikhi si kale haddii loo fiirina waxay ahayd doorashada ugu dheer oo lasoo maray cambaynka ugu dheer oo lasoo maray sinis sanadka kun iyo sideed boqol iyo toddobaatan iyo labo canada waxay ahayd doorasho qaadatay official campaign periodka wuxuu ahaa toddobaatan iyo sagaal maalmood usually doorashada canada waxay qaadataa soddon iyo shan maalmood ilaa soddon iyo toddoba maalmood marka waxay ahayd doorasho aad iyo aad u dheer cambaign aad u dheer oo u howl badan laakiin alxamdulilah annaga waa ka faa'iidaysanay intaas albaabaan albaabaan garaacaynay waxaana isku dayaynay barnaamijkeena inaan ummadda ka gadno aniga khaas ahaanna xaafadda laga soo doorto oo la yidhaahdo york south western york south western dadka degan waa xaafad aada u weyn oo area aada u weyn weeye marka dadkaas dhan waxaa u baahan tahay inaad iska gadid oo aad barnaamijkaaga u sharaxdid codna ka raadsid marka waktigaas badan extra ah waktiga oo loo kordhiyey aniga kolleyba waa i anfacday because waxay ii waaya waxay ii ogolaatay inaan dadkaas maaragtay wakti badan aan geliyo oo Waaya.
aan isu sharaxo waaya goormay kugu dhalatay adigu inaad xildhibaan baarlamaanka federaalka canada isu sharaxdo sidee bay kugu dhalatay Eh, adiga sanad iyo bar ka hor bay igu dhalatay eh, en- en- annaga wa- tartanka hoose oo xisbiga gudihiisa oo xaafad walba xisbiga gudihiisa qofka musharax u noqon doono naftigeeda baa doorasho gooni loo galaa Eh, doorashadaas en, canada waxaa laga yidhahdaa nomination laakiin idinka maraykanka waxaad tidhahdeen primary primaryyaasha waa waa maqashay Eh, primary baa marka iyo ama nomination baa wuxuu ka dhacay xaafadda aniga hadda laiga soo doortay En, marka fursad baa meeshaas ka furmatay Eh, adiga sanad iyo bar ka hor eh, ba- ba- eh, la- en, bay bay furmatay marka fursaddaas baan akhriyey aniga kolleyba eh, shakhsiyan siyaasad baan kasoo shaqeeyey wakti aada u- eh, u badan eh, sh- eh, ninka eh, gobolkan eh, gobolkan oo ugu dad badan canada oo la yidhahdo ontario oo saddex iyo toban milyan oo qof ay degan yihiin ninka haysan jiray oo gobernatooraha ka ahaa baa waxaa u ahaan jiray nin la taliyo ah oo muddo shan sano ah marka siyaasadda waa la socday inkastoo aan ka tegey oo aan kabacdi looyer noqday anoo looyernimadeyda wato baa waxaan ogaaday xaafaddan hadda aan iska soo sharaxay in eh, in primary ama nomination fursad in la heli karo ay banaanaatay meeshaas baan marka eh, en, primarygaas baan galay waxaan la tartamay shan qof oo kala duwan oo eh, oo oo u tartamay eh, nominationkaas En, sanadkii lasoo dhaafay marka december toddobadeeda baa doorashadaas la qabsa- la qabtay doorashadiina waa raynay waxaan ku raynay boqolkiiba lixdan iyo afar eh, oo codka ana- a- annaga helnay Eh, tiim fiican baa meeshaasna eh, ka abaabulay oo masi- marka nom- eh, primarygaas markaan raynay howsha ma istaagin because waa ogeen eh, sanadka ku xiga oo ah sanadkan eh, eh, laba kun iyo sh- iyo shan iyo toban inay ahaan doonto sanadka oo doorashada weyn oo federaalka marka howshii un baan sii wadnay markaan helay nominationka wax yar baan nasanay kabacdi haddana albaabadii baan ku laabanay oo inaan maaragtay campainkii campaignka ka hor baadan bilaabnay howshaan campaignka markii lagu dhawaaqayna waa si- waa waa sii waa howsha waa sii adkeennay alxamdulilahna maantay eh, isniintii lasoo dhaafayna eh, alxamdulilah doorashada waa ku guuleysay waa gartay waxaana ku guulaysanay number aada u fiican En, aniga waxaan helay cod oo cod labaatan kun iyo xoogaa boqol Eh, ninka igu xigana wuxuu helay saddex iyo toban kun ninka igu sii xigana waxa- wuxuu helay sideed kun waa gartay number fiican baa ku- waxaan ku raynay almost toddoba kun oo cod baa noo dhexaysa waa gartay doorashooyinka eh, ka dhaca maragii canada iyo weliba reer galbeedka waa doorashooyin aada u adag een, caqabadaha kaa hor yimid doorashada intaa ku jirtay maxay ahaayeen sidee baad uga gudubtay may aad bay aad bay u adag tahay sababtoo ah waxa weeye horta xaafadda laga tartamayo ma aha xaafad yar waa waa area aada u weyn because qofka xildhibaanka canada oo federaal ah wuxuu matalaa ugu yaraan boqol boqol boqol kun ilaa boqol iyo afar boqol iyo labaatan iyo shan kun meelahaas marka dad aada iyo aada u badan waayo dadkaasna waxaa lagaa rabaa inaad inaad guryahooda garaacdid oo aada la kulantid inta jeer aada awoodid hal mar keliya maaha minaa inaad isku daydid inta jeer aad la kulmi kartid inaad la kulantid arrinta labaad oo oo adag waxa waaye volunteers baa u baahan tahay because meel boqol iyo labaatan iyo shan kun ilaa boqol iyo afartan iyo shan kun ay dad ay ku nool yihiin keligaa ma gaari kartid marka waxaa u baahan tahay team kula socdo oo oo albaabada kuu garaaco markaad adiga albaabo kala garaacaysa oo xaafadihii because waa area aada u weyn oo xaafado kala duwan ay ku jirto arrinta kale oo dhibka keenaya waxa waaye qofka markuu tartan siyaasad galo waa la socotaa wuxuu u baahan yahay dhaqaalo oo aada iyo aada u badan dhaqaalahaasna waxay ka imaanaysaa dad oo donation ku siinayo oo wax kugu deeqo taas marka waa waxa weeye howl badan baa kaa gelaysa sababtoo ah maxaan ku dhihi lahaa wax oo la hubo ma aha qofkii inuu raaynayo in kale laakiin dadka adiga kugu kalsoon ama qofka aad ka dhaadhicisid baa wax ku siinayo xisbigana alxamdulilah wayna caawiyeen intayna caawin karaan marka waxyaalo badan baa naga hor yimid laakiin annaga waa ogeyn inaan ka barnaamij fiican nahay xisbiga kale oo nala tartamaya shaksiyanna waa ogaa aniga inaan inaan ka experience badanahay raggii ila tartamaya marka shart waxaan u baahnaa un dadka inay ibartaan oo aan qanciyo inaf dadna waa qancinay oo oo na doortay waa garta sideed hadda doonaysaa in dadka ku doortay iyo dadka ku hayb sheeganaya aada wax ugu qabato waddan canada okay so xaafadda horta hore aniga laiga soo doortay waxaa degan dad dad kanadiyaan ah oo oo maxaan ku dhihi lahaa dhaqamo badan iyo diimo badan ka socdo dadka soomaaliyeed way ka qayb qayb bay ka yihiin xaafadda laakiin keligood ma degana xaafadda waxaa degan ummado kale oo kala duwan oo aada u badan marka qofka xildhibaanka markii la doorto waxaa waxaa waajib saaran inuu ummadda xaafadda degan ummadda xaafadda degan dhan inuu u shaqeeyo uu u dadaalo dadka soomaaliyeed meesha deganna dee dadka xaafadda degan oo ii codeeya ka mid yihiin muraadkoodana waxaan isku dayayaa inaan ufuliyo intaa awoodo wixii dhibaayana inaan uxaliyo sidii sidoo kale dadka kalena meesha degan sida oo i doortay iyo kuwa i dooranba inaan u adeego oo aan aan aan aan aan xilka ka soo baxo because qofka xildhibaanka ah baarlamaanka howshuu ka hayo waa muhiim laakiin waxaa also muhiim ah oo ka muhiimsan sometimes xaafadda lagaa soo doortay baahidooda inaad maaragtay inaad inaad isku daydid inaad inaad xalisid